nafaqadarradu waa xaalad halis ah oo dhacda marka uu qofka cuno cunno taasi oo aan ahayn xaddiga nafaqada saxda ah ee jirka u baahan yahay nafaqadarrida ayaa inta badan waxaa halis ugu jira caruurta iyo hooyooyinka kuwaasi oo u baahan helidda xaddiga nafaqada saxda ah degmada dhuble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku yaala xarumo caafimaad oo lagula tacaalo xaaladaha nafaqadarro ee hooyada iyo dhallaanka qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka degmada dhuble ayaa ugu baaqay bulshada in caruurta ay nafaqadarrada hayso lala soo gaaro xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee degmada dhuble si ay dabiib ugu helaan waxaan ka howlgalaa qaybta nafaqadarrada ee ciyaalka ee isbitaalka dhuble wasaaradda caafimaadka waxaan ka howlgalnaa horta isbitaalka weyne dhubley ee wasaaradda caafimaadka meelahaan ka howlaha ka qabanna waxaa kamid a afarta xaafadood ama shanta xaafadood ay ka kooban tahay deegaanka saa u og tahay waa nafaqa darida ama bulshada ay u og tahay laga yaabaa qaarkood inayna u ogeyn waa nafaqa darida waa cudurada u xun ee kamid cudurada u waaweyn ee dadka dilaaga ah dadka sidaa uma uma uma fahamsano waxay moodaa nafaqa darida dadka inay u fahmaan qaab kaleete laakiin horta waa cudurada u waaweyn ee macnaha dadka hadda ilmaha inta badan iyo dadka waaweynba ay u dhintaan waa cudur halis ah waxyaalaan dadka aan manaha noocaas kaleeto aan aragnay annaga waxaan u qabanaa ka wasaarad ahaan waxaa jirto rotiin daaweyn loogu talagalaa jiro oo dadka noocaas aan ku daaweyno waxaa jirto sablaayo loogu talagalay dadka noocaas aan siina sida maarata hadday noqoto buskudyo buskudyadas oo daawo ah daawooyinkiisi uu kala duwan yahay heer dadka waxaa jirta liito uu qofka noqonayo mar oo heer manaha nafaqadarada liito uu noqonayo mar waxaa jirta heer qofka dhexdhexaadka uu noqonayo mar waxaa jirta qofka heer oo caadi yahay marka intaba waxaan u sameynaa waxaa la yihahdaa cabir baa lagu sameeyaa cabirkaasoo ka kooban hadday noqoto height and weight iyo maag sida la dhaho dheerarka culayska iyo iyo iyo cududa gacanta cabirkiisa ah saameynta ay ku leedahay nafaqadarrada bulshada soomaaliyeed ama bulshada caalamka waa horta mid aada u daran markaad aragta aada ka naxaysid saameyn aan toos ahayn ee ay ku leedahay bulshada ku yeelan kartaa nafaqa darida waa mid aada u ballaaran marka loo eego dadka u dhimanaya ama ku saameyn ku sameynaysa xagga jirkooda sidoo kale nafaqa daradu waxay sababi kartaa cudurro ku dhaca wadnaha aada iyo aada markuu qofku dhiiggiisa iyo dhacaankiisa yaraado waxaa ku dhacaa waxa loo yaqaano gartiovascular disease ama waxaa ku dhacaa cudurro kalento oo cudurada keliyaha oo renal diseaseska loo yaqaano cudurada waxay door muhiina ka qaataan cuduradaasi inay qofka bili aadanka saameyn ku yeeshaan